asalaamu calaykum si fiican baa laygu xoogaa inuu leeyahay microfoonka eco inuu leeyahay horta waxaan leeyahay wasiirka kusoo dhowow magaalada bosta dadka igu horeeyaa sheegay taariikhdeeda marka marab inaan ka hadlo dadka dhammaan sharafta loo kasoo qayb galay casho sharaftaana waxaan leeyahay aad baa mahadsantihiin kasoo qaybkaad kasoo qayb gasheen wax yarba waxaan rabay arinta uu ka dhawaajiyey walaalkay b d f ama puntland diaspora forum inaan wax yar ka sheego laakiin intaanan aadin waxaan jeclaa inaan xarafkan diaspora ama qurba joogta iyo muhiimadda ay u leedahay dal horumarkiis inaan wax yar idinka iraado waxaa weeye waagi hore adduunku dadku iskuma xiraan jirin waxaa jira wax la yidhaha globalization saad la socotaan tuulooyinka yarkaa soomaaliya ku yaalla maanta awood waxay u leeyihin inay salfon ku hadlaan telefon layskula xiriiro emaillo iyo laisku soo diro internet available waxay ka yihiin maaragta magaalooyinka yaraa oo soomaaliya ku yaallay sidoo kale adduunkao dhan saas buu isugu yimi marka globalizationkaas oo ku salaysan yani modern technology developmentskan suurtogeliyey baa wuxuu keenay diasparaha inay noqdaan xoog ama cudud macno leh dadyooga adduunka marka dalalka adduunka maanta waxay ku tartamaan dadkooda bannaanka uga soo baxay oo fursada helay si uga faa'iidaysan lahayen puntland diaspora forum waa iska mithaal bay ka tahay laakiin banaadir diaspora forum baa dhici doona insha allah somaliland mid bay yeelan doontaa baydhabo dhulkaas mid buu yeelan doonaa soomaaliya o dhan guud ahaan insha allah mid bay yeelan doontaa muhiimadda waxaa weeye dadka soomaalida ah oo dhibaatada awgeed oga soo baxa dalka dibaddiisa qaarna kama faa'iidaysan doonaanoo dhibaatooyinkaas nolosha dad ku qabsatoon bay ku qabsan doonaan bercentage ka mid ahna meel bay gaari doonaan communityga marka dalka adiga aad ka timi dhulkaad ka timi adiga soomaaliya khaasatan puntland maamulka ka jira wuxuu u baahan yahay inuu garto sidii uu lana yimaado yacni istaraatiijiya uu kaga faa'iidaysanayo dadkooda bannaanka jooga haddaan la helin taas oo kala go-aan hadda aan ku jirno kala go-no annaga dadkeenaan hadda intiinaan ii muuqata kulligiin waa dadkii waaweynaa oo soomaaliya jooga baa tihin midba midbuu dhiman doonaa gooni baan waan wada dareeri doonaa caruurta annagaan dhallo halkaan joogana maraykan bay noqon doonaan ama finish bay noqon doonaan ama jerman bay noqon doonaan wax xiriir oon ka yeelan doono soomaaliyana ma jiraan marka waxaa loo baahan yahay in laysku xiro soomaalida bannaanka joogta iyo dhulkii dalka soomaaliya dadka looga soo tegay wada yeeshaan wada shaqayn iyo caqligii uga faa'iidaysan lahaayeen fursadan waaga hore waxaa la oran jiray dadka ka soo baxa dalka brain waxaa loo bixin jiray yani yani inuu brain brain brainage uu ku dhacay dalkii oo dadkii maskaxda ay kala tageen maanta taas waxaa bedeshay brain circulation waxaa laisku haystaa dadka soo baxsaday caqligii ku soo celiyeen dalkoodii ayagaa dib u dhisa hadda maalan india oo kale dalkan maraykanka aan joogno laba milyan iyo shan boqol oo kun oo qofaa degan oo indian origin modern india dadka dhisay oo it technology waxa la yidhaha keeneen waa dadkaas aqoonta waxa geeyey waa dadkaas dal miskiina sida soomaaliya kale ah ma heli karno fursad ma aan lihin in waxa la yidhahdo foreign direct investment in lagu soo biyo ama dhaqaalo ay shirkado gashtaan laakiin annagii dadkeena bannaanka u soo baxay soomaaliya oo sarfaagarooday waajibka annaga la saaran baa wuxuu yahay inaan marka koobaad aan u dhisno bridge caruurta annaga halka aan ku dhalnay sidiisan looga lumin kuna xirno dalka annagana aan ka baxna sheekada maaragtay aan kala nimid soomaaliya hadda halkaa aan la joogno weli oo reer hibalaasaana iyo reer hibalaasaana dadka inay ka baxaan ee u gudbaan horumar iyo waxqabad maxaa yeele kulligii waa socnaa qof walbana ogyahay waa people in transitional hadda soomaaliya annaga memorigeena weli ku haray oo waxbaan xasuusanaa laakiin caruurta annaga aan dhallay waxba kama yaqaanaan ninbaa aniga xaafadayda yimid wiil yaraan dhalo wuxuu yidhi wareerkee tahay wiilkeerkaa wuxuu yidhi maxaa tiri wuxuu ka wadaa yaa u dhalatay qabiilkee u dhalatay yarkuu garan waayey ninkii baa u sheegay wuxuu yidhi qabiil hebel baatay yarku wuxuu yidhi qabiilkaas magaciisa ma fiicne ku kala mudgeli kara marka marka macnaha macnaha idii sheegay macnaha idiin sheegaya waxaa weeye caruurtayadii annagii dhaqankii soomaaliya ma haystaan ya dhaqankii soomaaliya ma haystaan waa dad maraykanoobay annagana da'dii waa naga daba timid waa la sii socdaa waxaa la isku haystaa annaga inaan hilmaamin fursada maanta aan haysanno yacni inaan ka faa'iidaysanno oo dalkii iyo dibaddii dadka joogay soomaalidii joogtay ay isku xirmaan dalkiina aan ka qayb galno dhisiddiis iyo wanaaggiis waxaan rabay inaan khaasatan wax yar aan kaa iraado maadaama wasiirka amniga ahayd oo puntland aad joogteen wax yar inaan ku darsado fikrad ahaan anay xaggayga oo markaa haddaad hadlaysan aad xoogaa aan waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo wixii aragtidaada ku saabsan waxa weeye bini aadanka maamul haddaad yeelato waa inaad yeelato miidiya aad kula hadasho shicibkaaga dadkaaga oo wax gaarsiisa puntland saan qiyaasayo waa aad ka timid raadiyo ballaaran oo magac codka dowladda ku hadlo oo dadkii lagu wargeliyo oo civic feelingista dadka kor loogu qaado madax waxaa loo baahan yahay ani xaggayg ahaan inaad dad wax nooga sheegto haddii dowladdu wax balaan ay leedahay oo dadkii wacyigelin iyo in la xasuusiyo inay dal iyo ummad ay yihiin يعني بروجكت نوعاس عمل مجرى معناها هي الدولة يقول لك شفت يعني اللي كسب السبنت هذا سلام عليكم هذا كان